waxa weeyaan maanta halkani waxaan ku duubayaa insha allahu tacaala nin mas-uula oo gobolka awdal mas-uul ka ah oo kolkuu gobolka awdal mas-uul ka yahay aniguna dadka reer awdalan ahay oo mas-uuliga yahay oo dhib badan oo cajaa'ib la soo jeediyey hadday waddanka dhib ku tahay iyo hadday ashkhaas dhib ku tahayba tuhumo badan aniga isoo saaray oo ka hadlay bal tuhumadaasaan uga jawaabayaa waa badho saabka gobolka awdal runtii shalay jimcihii anugu hadal baan u jeediyey wuxuuna hadalkaasi ahaa hadal magaalada oo dhani ay maaratay og tahay oo rag culamo waaweyn ay markhaati ka furayaan oo dad dhallinyaroo fara badan ay markhaati ka furayaan oo ah gef xagga diinta ah runtii qofka hadduu gafo wuu gefi karaa ibni aadamka had iyo jeer laakiin inuu ka toobad keenaa yaa fiican horta ninkaa waxaan ugu bogaadinayaa inuu markii aniga hadaladeeda iyo aflagaadeeda bilaabayay inuu ashahaatay oo muslim baan ahay uu yidhi horta waan ugu badaaginaya intii waa intaan ka doonayay weeyaan allah ka aqbalo ashaadadaas allana ha kugu sugo waayo qofka muslimkaa waa waa qaali in maarataanayana ashaadadiisa iyo caqiidadiisa la ilaaliyaay mar haddaad caqiidadaadii ku soo noqotay ood ashaadatay anna waan ku kugu ducaynaya inu ilahay ka aqbalo taasi waa taas ta labaad wuxuu maarataanay barasaabkii ugu tuhumay inaan shabaab ahay horta runtaan idiin sheegayaa waxa uga wanaagsanaan lahayd inuu wabar igu tuhmo oon qaraaba nahay habrogana nahay inuu igu tuhumaan haddana waan u sheegayaa inuu taa igu tuhumaa uga dhoweyd ma yaan u malaynayaa shabaabkase isaga iyo turkiiba iiga dhow waayo raggii ka madaxda ahaa ilaa imikadana madaxda lagu sheego dee waa turkii kuwii dhintay alla u naxariistay iyaguna turkii unbay ahaayeen anu qofna kumeli taasina waxaan taasaaban kusoo gobayaaoo dee ha caddeeya isagu oo ma shabaabnimadu ciyaarciyaar maahine waa dadkaa dhiigga daadinaye halkaan kaga jira ha ii sheego maxkamaddana ha geeyo ta kale qodob cajiiba xoolo agoomeed buu wadaadku haystaa buu yidhi wallahi horta wax la yaab la weeyaan waayo qofku kolkaa maarataane wuxuu ku nool yahay iyo noloshiisa iyo loo kuur galo meesha ay wax ka soo galayaanna aad ogaato hadday waxba soo galayaan ayaa dhaa ninkaasi waxaasu ka shaqeeyaa laakiin runtii waxaan u malayn un qodobkaa waxa geliyey dad xanuunsanaya oo reer boorama ah oo weliba wadaadda ay ku jiraan baa laga yaabaa inay aniga igu xumaynayaan arrintaas xooga laogan haysta way jiri jirtay muddo maaratan hadda labaatan sana laga soo wareegay oon jimciyad madax ka ahaan jiray jimciyaddii raggii baabiiyey amaa tirtiray ee iskuulladii kala daadiyey ee agoomihii qaarkood iska qaateen ee wixii meesha aan ka shaqayn jirnay gebigiisiiba faramadhnaan aan ka taagannahay kuwii unbuu ayaa malaha ayaad moodaa inay waayo de isagu agoon meelan ku hayn jiray iyo guryo agoomeed meelan ku hayn jiray midna ma ogu isagu taana isagu shaqo kuma lihine ciddii ku tidhi ayuunbaa dembiga iskale masaajidka au yidhi qodobka saddexaad weeyaane khayrigu ka dhigtay masaajid badanna waa laga eriyey horta nin masaajid laga eriye mayhi masaajidna lagama eriyin jaamica waan ka hadli jiray miski jaamica ti culimadoo dhan u taagan tahay abu hurere waan ka hadli jiray laakiin masjidka rasmiga ii ahaa aniga wuxuu ahaa harawi i ahaa harawina waa qiimka la dhisayo bal maalinta la dhameeyo in laga eriye in kale ha u joogo halkaasaan ka hadli doonaaye kansa imkaan joogay een anigu dhistay dee horta masaajidku kii dadka laga wacyigeliyo weeyaan masaajiddu waa meelaha dadka laga wacyigeliyo laguna saxo hadday weliba khaasaan ragga dowladda ku jira halkii lagu sixi jiray weeyaan cumar bnu khadaab oo maaratay maaratay yana khaliifkii rasuulka ee labaad ah ayaa lagu sixi jiray masaajidka oo laodhan jiray seef baan kugu toosin doonaa taasina masaajidda khayriya maahine de khayriya waa iska khayr laakiin waa meel dadka lagu toosiyo oo lagu hanuuniyo odayaasha xidhan bay noqotay u leeyahay guddi baa xidhatay horta anu guddidaa maan arag waayo nimanka booliiska haysta qaybta waan u tegnay anagu nimanka waxalla waxaan ku haysanaaye haba yaraate ma jirto weliba culays bay nagu yihiin bay yidhahdeen kolkii haddii cidka lagu lagu riixayana dee hargeysa lafteedu waxaad waxay shaqo kaga leedahay xidhidda odayaasha ma jirto laba ninun baa loo aaninaya dee war labadan nina midna nina meeyarka yahay nina uu yahay maarata arimada saabka iyagaana laga doonayaa ama inay kii isku cadaystaan ama iska sii daayaan waayo odayaashaasi waa odayaashii soo dhoweeyey dadkii dhiiga lahaa ee ninka laga dilay dadkii soo dhoweeyey ee u calaacalay ee ka farxiyey ee magtii siiyey ee maarata wixii hadhana ballan ugu qaaday wixii kalena siiyey weeyaan sabab lagu xidhaana meesha maba taallaba qaar waxaa jira walaalkood baa ama in adeerkii ayaa dembigeli loo xidhayo mina ogeyn qur-aanka in ilahay ku yidhi laa tasir waasiratun wisra ukhraa qof kastiba qofkiisa qofna qofka kale dembigiisa ma qaadayo aniga walaalkay dembiga sheekh xasan gala ma qaadayo anuunbaa iskale taana ha ogaadaan waa wax ka maqane marka odayaashaasi dulmi bay ku xidhan yihiin dowladdana waan u sheegnay ragga booliska haya ee korneeladiina waa xidhaahdeen hadday tahay taliyaha qaybta iyo ku-xigeenkiisa iyo maaratay degmada intuba xidhaana wax alla waxaan ku haynaa ma jirto culays bayna nagu hayeen dee isaga barsaabku isaga ka jawaabi gudna uu sheegayo maar ugu dambaysaa dee markhaatiyada uu yidhi maarataanay halaygu markhaati furo inaan diinta ahay taa anigu waanii haro sheegay anu ninka hoolka joogayna ma yihi ninkii dhegtiisa ku maqayna ma yihi shalayna waan sheegay warkaan jimcadda joogay laakiin magaalada oo dhan baa yaa haysa maarata arrintaas rag culimaa waaweyn baa ayaa ku dhaaranaya taasina dee waxa weeyaan dee dadka waa la aaminaaye waxaase dee markhaatiba u ah inuu inuu arrintaasi jirto inuu isagiiba ka toobadkeen u ka ashaatay bara saabku wuxuu yidhi barasaabyadii hore waxba ka qaadi waayey horta runtaan u sheegayaa bara saabke anu haddii la xidhan nin wadani aan ahay jeerkana iska ogol gurigiisana iska ogol anigu nin jeelna ka baqi may xitaa shalay waxaan ugu daray halkaan hadlayay ninkii doonaya aniga inuu waxyeelaay ama aan dhib ku hayahay xitaa tiirka haygayahay toogto waayo haddaan dembiila ahay dee waa in lay toogtaa dembigayga haddii aan ma dembi ka fududhae dee waa in jeel laigeeya laakiin dembiga aan galay ma waxa weeye khaladaad baa jira khaladka hala soxo ninkaasi hatoobadkeena dembiga ay noo tahay maqnas laakiin anu mid baan sheegayaa runta weeyaan aniga hadduu ii hanjabayo ninka la dhahdo barasaabku galabtada galabtaa yeyna ka dhaafine halkuu doono haygu tuuro halkuu doono haygu tuuro barasaab kastoon isa soo marnayna xitaa ni maarata qaarkood dagaal baan yaan ku saaxiibnay runta in la isku sheega way fiican tahay gobolkanina saaxiibkay barasaabkaa baan u sheegayaa inta aad joogto wuxuu ku nool yahay ma jirto weriyaal la xidho cuqaal la xidho odayaal la xidho maarata suldaano la xidho maarataanay wax ka yani wax noo faa'iido ohoo maaratay maaratay muddada aad joogta aan faa'iidnay ma jirta dhib baad nagu haysaa haddaad dhibtaa doonaysa inaad sii badisana dee ku galgalo ku galgalo anugu waxa weeyaan aanay shaksi saddex iyo toddobaatankii jeelkii la ii bilaabay kacaanka igu bilaabeen anuu masaajid iska fadhiya haddana anoo la foolo jooga lana xidhay kacaankii na xidhay anoo eedaama ka eedaama la foole eedaam baa laygu xidhay haddana koob iyo sideedkii mar kale laygu xidhay boorama aniga oo caruur u dhigaya allahaa waa ayo waa allah rabbigaa waa ayo waa allah intaa u dhigaya awina james u xidhay jeelasha waan soo dhameeyey sheekhe haddaad doonto ii naktiin adiguna